dhowr subaxnimo caasimada galmudug ayaa martigelisay shil ballaaran oo looga hadlayay istaraatiijiyadda amniga qaranka kaasoo kasoo qayb galay madax ka socday dowladda federaalk soomaaliya iyo tan galmudug shirka oo fur wasiirka amniga gudaha galmudug ayaa diiradda lagu saaray sidii loo midayn lahaa dadaalada la dagaalanka waxyaabaha amnigiridda ku ah iyo dib u habeynta hay-adaha amniga qaranka soomaaliyeed ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay furitaanka shirka amniga qaranka agaasi maxamed saalax oo kamid ah amniga golaha amniga qaranka waxuuna faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulankan iyo qorshayaasha laga leeyahay shirka amniga qaranka hawshan maanta aan u fadhinay validhationka qaybaheeda ugu muhiimsan mas-uuliyiinta iga horreeybaa ayaa sheegay waa shaqaa hore a usoo qabateen waa shaqo xafiisyada xafiiska amniga galmudug iyo xafiiska amniga qaranka wasaaradda amniga ee galmudug iyo hay-adaha kala gedisan ay hore shaqo ga soo qabteen hawshiibaa validhationkeedii process buu maraa markii istaraatiijiyada la samaynayo wadanku waa federaal in aan dhugmantii inta xamar lagu qoro layidhahdo wadanko dhan baa iska leh dhibaatadeeda leedahay staidna staid kale dhibaato lama aha marka waxaa laga yaabaa galmudug sida agaasimo hadda uu sheegay inay arrimaha climateku ay briority u tahay sida sarkaalku uu sheegay in ciidamada kala gedisan inay briority wax u tahay halka koonfur galbeed ay briority wax kale u tahay marka marka istaraatiijiyad la qoraayo baahayaadka waxaa lagu saleeyaa isteedadaas tiimka maslaxyabaa state security-ga ee istaraatiijiyadoodii localka ahayd ee si fiican u soo qoray marka hadda qorshahan maanta u fadhina waxaa waaye khatarihii amniga ee golaha wasiiradu ay ansixiyeen ee sideedda qodob ka koobnaa oo noola muuqday inay yihiin khataro guud oo waddankao dhan ay ka siman yihiin taliyaha ciidanka booliiska deegaanada galmudug khaliif cabdilimaan ayaa dhankiisa sheegay inay u diyaarsan yihiin siday sugu lahaayeen qorshayaasha amniga qaranka amniga deegaanada galmudug amnigii maahan dee in askari meel taagan iyo qof meel taagan inuu amniga keligiisa u soo kara amniga waxaa soo karaa bulshada oo la shaqaysa maaragtay hay-adaha kaloo amniga waxaa kaloo amniga wax ka suga markii la yidhaahdo laydhkoo kale nalalkoo kale gurya haddii deegaanka oo mugdiya magaalada hadda aad joogtiinoo oo ama marti ha noqote ama tiimkeena ha noqotee meeshii laga yaaba inay mugdita waxa laga yaaba in dadka lagu dhibaateeyo wax lagu dhaco qof dumara wax lagu yeelo laakiin haddii magaalada iftiin tahay waxay ka qayb qaadatay maaratay amniga ka qayb qaadane marka midda istaraatiijiyadan guudna oo dee nationaalkana waa midda aan rabno ku faraxsannahay inay soo daadegto inay meeshaan timaado in maantay la falqayna qof walba ra'yigiisii uu jeedinayo wasiirka wasaaradda amniga gudaha galmudug maxamed cabdi aadan gabayaa dhinkasta sheegay wasaaradda amniga gudaha galmudug ay u diyaarsan tahay fulinta qorshaasha amniga qaranka labakutodonka
si fiican ay istaraatiijiyadaas markii la bilaabhayay ay bulshada consultation fiican ula soo sameeyeen haddana wixii ay soo arkeen inay idku biiriyaan oo idla wadaagaan oo yacni wixii ama istiidiyada kale laga soo diyaariyey ama si guud loo diyaariyey heer federaalna in ayaguna ay wixii ay ku dari karaan inay ku daraan weeye hadda waxa meesha ay u joogaan taasaana la rabaa in dhammaan waxa weeye haddii ay wax ku jiraan naanfacahayaan inaan idhaahno waa waxaan waa naanfacahayaan wixii ka dhimanna aan idhaahno halkaas waxa weye annaga baahi gaaraan u qabnaa haddaan reer galmudug nahay insha allahu waxaan rajaynaynaa inay noqoto istaraatiijiyad dhammaystiran in maantay ansixinteeda amase validhationkeeda uu noqdo halkaan in galmudug in la yidhaahdo istaraatiijiyaddii waa laga soo dhammaystiray dhinaceeda
shirka amniga qaranka ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaalada lagu doonayo in lagu xasiliyo deegaanada soomaalida degto taasoo qayb ka qaadaysan sidii loo sugi lahaa amniga loo miday lahay dadaalada lagu doonayo in lagu xasiliyo dhulka soomaalida degto taasoo qayb ka tahay in la hormariyo ciidamada booliiska iyo kuwa kale ka shaqeeya amniga si loo helo amniga xasilooni kala dambeyn waarta oo dalka uu gaaro